degeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeygidii soo gaaraba kusoo dhawaada warka habeen oo aad ka dhagaysataan warbaahinta snaay qodobada aad ku dhagaysan doontaana caawa waxaa qayb ka ah hay-adda sodmo oo deeq gaargaar ah gaarsiisay isbitaal goboleedka jowhar ururka iskaashata beeroleyda oo kusoo badanaya jowhar odayaasha dhaqanka magaalada jabiil oo baaq nabadeed kasoo saaray colaada ka taagan xuduuda gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan ra-iisul wasaare xamse oo bogaadiyey kaalinta dadka naafada ay ku leeyihiin horumarka dalka xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada ayaad ku dhagaysan doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah talaalka maleeriyada oo laga bilaabay dalka ugu daran ee dunida uu saameeyey xanuunka qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan warka habeen ee u diyaargarooba isaga oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa habeennimo talaadaha taariikhdan ay ku asteysan tahay saddexda bisha labayo tobanaad sanada labaatan afariyo labaatan intuu socda warka waxaadina socodsiin doonta anigoo ah saare cabdi xuseen danka iyo farsamadana waa tima cadde hay-adda sodma ayaa deeq gargaar ah geersiisay cisbitaal goboleedka jowhar hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta shixnado gargaar ah oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashiinka iyo deeq daaba ah waxa ay ku wareejisay agaasimaha isbitaalka magaalada jowhar ee maamulka hiirshabelle deeqdan daabada ah loo soo diray isbitaal goboleedka jowhar ayaa loogu talagalay dadka bukaanada ah ee usoo dabiib doonta isbitaalka agaasimayaasha waaxda gargaarka caafimaadka ee sodma ayaa ka warbixiyey gargaarkan waxaa halkan gaashida sidaa ujeedaan taagan gaari raashina oo sida raashin iyo daawo iskugu jira oo kartoon iyo kartoon oo daawo ah oo ay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ay maanta ku wareejinayso agaasimaha guud ee isbitaalka degmada jowahar doctoresa ramla ay ugu talagashay bukaanka isbitaalka ku jira in lagu dabiibo oo la gaarsiiyo mar kasta hay-adda maareynta masiibooyinku agaasime waxay diyaar ula tahay isbitaalka jowhar oo ay ognahay xogtiisa iyo xaaladiisa aan ka warhayno in wixii karaankeena ah oo agab ah oo aan gaarsiin karno haddii alla idmo inaan gaarsiinayno maantana kow nooma ah waxaan degmada jowhar aan waxu dirayno waxaa barnaamijka daawadana soo gaarsiiya hay-adda u keenay agaasimaha waaxda caafimaadka doctor fanax waxaan dareemayaa daawadaas uu noo keenay doctor fanax ina ay ka qayb noqon doonto baahiyaha isbitaalka ka jira waxaan rajaynaynaa maalmaha iyo bilaha soo socda daawo intaan ka tiro badan inaan isbitaalka soo gaarsiiyo runtii halkan waxaan ka direynaa shixnado maxaa layidhaahdaa daawooyin iyo maxaa layidhahdaa raashin oo runtii maxaa layidhahdaa lagu caawin doono shaqaalaha iyo maxaa layidhaahdaa iyo bukaanada usoo shaqo doonta ama usoo adeeg doonta isbitaalka jowhar oo runtii ah isbitaal referal ah oo dhammaan deegaanada gobolka shabeellada dhexe dadkiisu ay maaragtay ay u imaanayaan runtii arintaas ayaa maaragtay hogaanka sare hay-adda uu ugu horreeya gudoomiye maxamuud macalin cabdulle aad iyo aad u taabatay in isbitaalkii maaragtay daawadiisii ay gabaabsi noqotay taa ayuu maaragtay gudoomiyaha amar nagu siiyey inaan maxaa layidhahdaa isbitaalkaas aan u helno maxaa layidhahdaa daawo runtii waxaan halkan ku faraxsannahay in daawada isbitaalka aan maaragtay ku wareejinay ay maaragtay kofargarayn karto ilaa muddo laba bilood ugu yaraan dhanka kale agaasimaha guud isbitaalka magaalada jawhar ayaa u mahad celisay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma waxaan u mahad celinayaa agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maareynta musiibooyinka iyo gargaarka deg dega ah gudoomiyaha gudoomiyaha hay-adda agaasimaha waaxda caafimaadka doctor fanax waa u mahad celinayaa gargaarka ay ka geysteen ama ay gaarsiiyeen isbitaalka gobolka ee jowhar anigoo ah agaasimaha guud ee isbitaalka waxaan mahad celin ballaaran u gudbinayaa dhammaan maamulka iyo howlwadeennada hay-adda uu ugu horeeyo gudoomiyaha iyo agaasimayaashiisa waxaa hadda ila taagan agaasime sahra oo run ahaantii si aada ugu damqatay baahida ka jirta isbitaalka iskuna dayday inay nagala shaqayso sidoo kale doctor fanax oo asagana gacan ka geystay sidii daawo lagu keeni lahaa isbitaalka maadaama daawola-aan ay ka jirto xaalad adag oo gaaban uu ku jiro run ahaantii agaasime waa idinkaga mahad celinayaa sidoo kale waxaan xoog ugu mahad celinaynaa anigoo ku hadlaayo magaca shaqaalaha isbitaalka guud ee jowhar gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka ma ahan markii ugu horeysay oo deeq gargaar ah hay-adda sodma usoo dirto magaalada tani jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ururka iskaashata beeraleyda oo kusoo badanaya magaalada jowhar sida warbixintaani ku faahfaahiyay wariyeen cabdifataax axmed maclow muddooyinkii dambe waxaa soo badanaya dhallinyarada jaamacadaha iyo ganacsato oo ku bahoobaya iskaashiga waxsoo saarka beeraha kaa oo ku khotoma in lagu midoobo waxsoo saarka beeraha cumar xasan cusmaan iyo ismaaciil maxamed waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada magaalada tani jowhar waxa ay inooga waramayaan nidaamka shaqo ee iskaashatada ay ka mid yihiin iyo heerarka tacabka beeraleyda ee dhallinyarada magaalada tani jowhar aada waqtigii hore markaoo dhammaada ka bacday waqtigeedan dambe laba kun tobaniyo sideed iyo haddana la cusboona siiyey laba kun tobaniyo sideed ilaa hadeertaan annagaa gacanta ku haysano wax walba annagaa samaysano annagaa ad laba boqol iyo waxaan ka koobanay sideed qofood annagaa mar walba wax isku darsano annagaa istaakuleyno annagaa wax walba isku qabanayna inkastoo aanan dhulka badi la wada fali karin laakiin nin walba meeshuu ka gaaro uu ka falaya marka sidaa darteeda ilaa hadda intaa kusoo gaarnay haddana waxaa noo yimaday kana iskaashatooyinkaanoo la aasaasay jowar laba kun iyo labaatani koodii hadda la aasaasay anoo yimideen haddana kuwanaaba lasii qabsanay maana ujeeddada loo aasaasay waxay ahayd iskaashi marba dee aan maqasho waa dad is aruursaday oo wax isku darsaday oo baahidooda inay wax ka soo saaraan ama dhulkooda dhaqaale ahaan inay wax soo saartaan ay isku darsadeen waa iskaashi marba daa maqasho waa dad fikrad maskax maal muruq isku darsaday waa marka saas darteeda waxaan ka damacsaneen inaan gobolkeena wax qabsan karno waxaan taagannahay inaan wadankeena gobolkeena wax soo saarkiisa aan tayeeno annaga ka iskaashata ahaan maasha allah anoo toosantahay sanadkii haddaa kasoo baxnay iyo wixii kasii horeeya xogaa anoo toosantahay waxaan sii rajaynayna ka badan inaan sameyn doono insha iskaashatada sisinlee dhul waxay leedahay baaxadiisa gaaraya ilaa laba boqoloo hegtar laba boqoloo hegtar marka labada boqoloo hegtar marka mala wada tacbo oo xoogaa dhaqaala yaro darteeda iyo adiga wadankii iska wax naqday xoogaa ah hadda sanadka hadda ugu dambeeyo kale waxaan soo tacabnay dhul gaara ilaa iyo siddeetan hegtar soddonka kalena digir salbuko iyo waxyaabahaas adiga iyo qudaar iyo aan u kala qaybanay waa sanadkii haddaa ka soo baxnay badanaa dhallinyarta maanta jirta kuma buraarugsana in dalkan laga samayn karo dhaqaalo laakiin se anika cumar ahaan waxaan aaminsanahay in laga abuuro karo dhaqaalo weliba aan lasoo koobi karin soo beerashadoo kale waxaa nidaamka loogu samayn karo dhaqaale dhalinyar ahaan waxaa ka mid ah in la midoobo meel laiskugu yimaado caqli laisku darsado go-aan la gaaro la fikro laguna fikro maxaan sameynaa fikirka in lagu beesgareeyo dhanka iyo beerashada ama tacabka kadib waxaa soo baxayso tacabka maxaan tacbanaa soo marba haddaa heshid dhulkii aa haysatid wixii tacbaleedna aad haysato soo wax kalan kuma haayo baahin kuma hayso ee baahidu kaas adagaa isku dilayo soo waxaa waxyaaba fara badan dhallinyarta ay ka sameyn karaan maanta dhaqaalo sida inay tacbadaan oo kale sida inay tacbadaan oo kale diirta oo kale diirta waqtiyada ay ku bislaanayso oo kale iyo xiliyada la tacbo karoo kale way kooban yihiin iskaashigu waxa uu sahlaa ku guuleysiga caqabadaha ee dhanka tacabka waxa uuna kaalin ballaaran ka qaataa ku tilaabsiga hadafka oo hal abuur ku salaysan mahadsaneed cabdifataax tababar ku saabsan barbaarinta ubadka ah ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay tobabarkan ayaa inta uu socday waxaa lagu baranayay sida ay macalimiintu u barbaarin karaan caruurta iyo in la jeclaysiiyo waxbarashada gaar ahaan diinta iyo macaanigeedaba maadaama ay ayagu yihiin meesha ugu fiican ee lagu shubi karo fikradahaasi munaasabadan lagu soo gabagabeeyey tobabarka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda ah oqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya macalimiin kala duwan oo ka kala socda iskuulada magaalada baydhabo wasiirka wasaaradda oqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa macalimiintii kasoo qaybgashay tobabarka kula dardaarmay in ay u naxariistaan caruurta ay wax barayaan inay macalimiinta insha allahu tacaala way soconayaan waxaan joognaa hadda bilow fiican ee, isdabajoogay noqon doonaan seminaaradan oo la bixinaayo macalimiinta la siinaayo weliba qaybqaybay noqonayaan oo isxigxiga waan rajaynaynaa insha allahu tacaala sanadkan inta ka dhiman iyo sanadka nagu soo wajahaanba maaragtay macalimiinta inay casharo fiican qaataan sidaa ogtihiin waxaa hadda casharo bixinayay oo dadna een, sidii oo zoomkii idinku soo galeen online ku bixinayay iyo dad nala joogay oo imaaday casharada la idiin siinaayay iyo kuwa la idiin siin doonaba waxaa loo baahan yahay inaad maaragtay aad ka faa'iidaysataan jiilalka waddankan xukumi doona dadkii soo saari lahaa dhabta ah tarbiyadooda kusoo dadaali lahaa idinka waayo ma aha macalimiinta kale macalinka oo ardayga aadaabtiisa dhisaaya idinka waayo waxaa la idinka rabaa marka ardayga dugsiga qur-aanka sida aan ognahay maantay soomaaliya ilaa ilaahay intuu jeclaysiiyi mooane ardayda macalimiinta dugsiyada qur-aanka aaday uga cawdaan way ka cararaan dugsiyada waxaa la rabaa cunuga in qur-aanka la jeclaysiiyo waxaana gaarsiin kara waalidkiisii ka sokow macalinkii inuu macalinkii ardayga uu naxariis u sameeyo dugsiga dhexdiisi maaragtay macalimiin badanaa jirto aan macalimiinta inta badan saaxiibaan lahay waa sheekaysanaa ardayga maraaxiil badan oo gurigu ku maraa laakiin meesha keliya uu ku nafisi karo oo markuu imaado xoogaa yar naxariista ugu dambayso inuu helo la rabo macalinka agtiisa waa haddii laakiin ardaygii macalinkii uu ka soo cararo waalidiintiina ay iska soo dheereeyaan oo yidhaahdaan macalinkiiba waa ka soo carartay orod lasoo garaaco waalidkii uu garaaco macalinkii dugsiga hadduu tago garaacis ugu daro cunugaas qadkuu ka baxa marka dambe waa dhumaa cunug waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala ilaahay baa wax badbaadiya macalimiinta aniga intaan aaminsanahay badbaadiyayaal waayo macalimiinta badbaadiyayaasha ubadka soomaaliyeed waayo khaasatan waa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisii meelaha ardayda inay ku jeclaadaan la rabo ay ku bartaan la rabo macalimiinta agtooda marka muhiimaddeyna waxay ahayd in ardayda loo dhimriyo naxariis loo sameeyo iyo maaragtay inay kusoo dhiiradaan ardaygaas dugsiga wakhtigiisa ilaa laga gaaraayo inuu dhararaa laga rabaa cunuga uu dhaho ani dugsigaan leeyahay dugsigii jaceyl inuu u qaado dugsiga inuu nacam ah insha allahu tacaala annaga ase wasaarad ahaan dadaal badanaan samaynaynaa waxaan ku dadaalaynaa maadaama wasaaraddan wasaarad diini ay tahay taa idinka laheedeen ay tahay macalimiintii waxaan rabnaa inay update iska dhigaan iyagan in maaragtay xoogaha lisnooleeyo update la noqdo Ee, wasaaradda bilow fiicanaan haynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maalinba maalinta ka dambaysa shalay meesha aan joognay maanta waa ka fiicannahay berina waa ka fiicnaan doonaa haddii ilaahay idmo macalimiinta biidni illaahi alkariim qorshahaygu wuxuu ahaa sanadkan laba kun labaatan iyo afar intuu dhammaanin haba yaraatee ilaa maaragtay waxaan boqol dhameen xataa inay xuquuq yeeshaan ay helaan weli ma ka daalin laakiin insha allahu tacaala sida qorshaha uu yahay sanadka laba kun labaatan iyo shan waxaan rajaynaynaa wasaaradda inay macalimiin ay hoos yimaadaan oo mushaar ka dhigi doonto haddii ilaahay idmo biidni illaahi alkariim kaasina wuxuu ahaa wasiirka diintii waqaafta maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo soo gabagabeynayay tobabar ku saabsan barbaarinta ubadka odayaasha dhaqanka magaalada jabiil ayaa baaq nabadeed kasoo saaray colaada ka taagan xuduuda gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan sida warbixintani mar kale ku faahfaayo wariyeen cabdifataax axmed maclow odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo culimaaudiinka ka soo jeeda magaalada jaweyl ee gobolka hiiraan ayaa baaq nabadeed ka soo saaray colaad ka taagan xuduudda u dhexaysa hiiraan iyo shabeellada dhexe muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada ayaa la isu marinayay hadallo colaad xumeyn ah kuwaasi oo ay kuwaasi oo ay hurinayeen dhalinyaro kasoo kala jeeda gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe odayaasha dhaqanka ee labada dhinac oo u istaagay sidii loo xalin lahaa colaadda ka taagan gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe xaduudda u dhexaysa ayaa tilmaamay in la ogolaan doonin in dhiig dhalinyaro ah uu kusii daato xaduudda u dhexaysa hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana waxgaaradku ay ugu baaqeen in si shuruud la-aan ah loo joojiyo colaadda islamarkaana gogol nabadeed ay fidiyeen odayaasha kasoo jeeda dhanka magaalada jawiil ee gobolka hiiraan la isu yimaado waxaan leenahay wiilasha dhallinyarada ah oo soo korahaya yaan laysku laynin yaan laysku laynin dhalinyada iyo derisnimada iyo islaamnimada dadka aan ku kala ceshanno wixii hallaabay fadl yaan lagu raadina faruurya halagu raadiyo gogol nabdeed hala soo galo gogol nabdeed hala soo galo waxaan codsi ka nahay aan soo jeedinaynaa nabadgelyo nabadgelyo ayaan soo jeedinaynaa annagoo ah beesha ciise mudullood oo hiiraan degmada jawiil waxaan jeedinaynaa dadka walaalaha oo wiil iyo abtigiis wiil iyo awowgiis ah oo dhulku asagoo sidiisaan laga tegaayo yaan aqaraala'aan iyo adduunlaaan laysku darin annaka nagu xurmeeya adinku isqadariya wixii hallaabay ha la hagaajiyo aan wada hagaajinno kulli waa labadeennii gacmood waxaan leennahay halla kala joojiyo aan kala joojinno aqligu ha shaqeeyo waayo aragnimaa la rabaa walaalaheen ha joojiyeeno waa wiil iyo abtigiis waxaan leennahay war wiilow abtiga ha dilin war wiilkaad abtiga tahay ha dilin war ehelnimada dhowra war islaamnimada dhowra wax walba ayaad isu tihiin wiil iyo abtigiis waaye war waxaan leennahay annagu haddaan beesha ciise muduloodnahay ee hiiraan waxaan leennahay war walaalayaalow xabadda ha la joojiyo khiyaarta waxgaradka culummada labada dhinac inay u istaagaan hawshaas annagu waan hadday nala gasho waa idiin imaanaynaa laakiin inaad horteen dhammaysaan haddaad maamul leedihiin iyo haddaad ugaasya leedihiin iyo haddaad ikhyaar leedihiin inaad horteen dhammaysa oo meesha waa nabad la yidhaaho oo caloolxumadu naga harto waxaan doonayna waa saas baaqaas wuxuu ku saabsan yahay waxaa isu soo baxay oo baaqaa samaynaya waxaa la yidhaha ciise mudullood baa layaha dadkaas waxay baaq nabadeed u jeedinayaan ayagoo isugu jira maamul dhallinyaro odayaal urur haweenah aqoonyahan culimaa'udiinka dhammaantood waxay isla garteen dadkaas sida khaldan oo qaabka daran oo naxariis darradaa oo walaalahooda sugulaynhaya meesha la yidhaahdo celdheero buraare iyo xalfooy intii u dhaxaysa dhibaatada ka taagan oo shabeellaha dhexe iyo hiiraan u dhaxaysa waa dad isla oodataa walaalaho isalay waa wiil iyo abtigi waa dadaan kala durki karin waa dadaan kala tegayn si kasta oo wax kasta u dhacaan marnaba kala tegi maysaan waxaan idiin jeedinaynaa waa idin dhalannay nin waa la dhalannay ninna waa dhalannay waana wada dhalannay kulligeen markaanu ku soo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic shan oo shilin soomaali ah markana miciishada bariiska nooc loo yaqaana diamond ayaa la kala siisanaya toddobiyo toban doolari bar buurka haafkiisa ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolari bar baastada dhaadheer ayaa kartoonkeeda la kala siisanaya kow iyo toban doolar nooca loo yaqaana intervela makaroonida ayaa la kala siisanayaa iyadana intervela kow iyo toban doolar iyo bar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanayaa labaatan doolar iyo bar halka loorkeeda la kala siisanaya afartan iyo kow doolar labaatanka liitar ee silid cadeyda ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha nuuca loo yaqaana xilwo ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar iyo bar bokiska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xaf ayada nuuc loo yaqaano koonfi ayaa la kala siisanaya shan doolar suuqyada magaalada jowhar xubintaasi sarafka iyo suuqyada magaalada ayaa ugu dambeysay guud ahaan warka habeen oo aad ka dhageysanayseen warbaahintii sanacay intuu socdo warka waxaad ina socodsiinaysa anigoo asaare cabdixuseen dhanka iyo farsamada faatimo cadde inta aan ku kulmi doono warkan kiisa xiga sida iyo nabadgelyo